waxaan ka soo qayb galay shir ahayd yabooh loo yaboohayey lix iyo siddeetan milyuun oo qof oo dhibaatooyin badan ay ka haystaan oo ilaa sod ilaa toddobiyo soddon dal ka kooban oo soomaaliyana ku jirto marka shirkaasaan u imid oo laygu soo casuumaya inaan anu ino ka jeediyo kelmad ka jeediyo ugu soo jeedinayno sidii loogu dadaali lahaa in dadkaa wax la gaarsiiyo waa gartay gaar ahaan marka la eego soomaaliya oo kale maxaad ka hadashay oo aada soo bandhigtay adiga runaantii horta de mid weeyaane marka ugu horeysa waxaa farxad weyn ah in aanay soomaaliya ahayn berigii hore sidii ahayd ee dadka dowladaha imika lagu tilmaamayo inay kasoo baxayaan baahidii badnayd dalalka ka jireen oo ay ino wax badan runtii iska bedelay ayaa ayay caalamku qirayaan taanagu ka hadaleyna waxay ahayd in yes way jirtaa inay saas u jirto laakiin haddana at the same times isla waktigaana waxaa loo baahan yahay inaan la ilaawin oo aan la odhan de waa wa way ka maarmeen laakiin la wado sidii loo kabi lahaa horumarka dalka xoog loo sii saari lahaa soomaaliya dabcan waxaa lagu tiriyaa mararka qaarkood inuu ka mid yahay dalalka ay ka jirto cunayarida oo kale marka soo lama odhan karo weli baahi ayaa soomaaliya ka taagan way jirtaa waanay runtii waana lagu tilmaamaa laakiin waxa waxaa jira de markaad iminka caalamka kale u eegto dalal badan oo ama dagaalo iminka cusboonaaday sida syria oo kale iyo ciraaq oo kale oo marxaladayna ku sagaashanimadii maraynay iyagoo iminka maraya marka taa ino looma looma barbar dhigi karo marka taa wey ta laga hadlayaa laakiin ino waxa waxa kale sidoo kale barbar taala de in laga caawiyo oo la kabo hadday noqonayso dhinaca caafimaadka hadday noqonayso dhinaca cuntayarida hadday noqonayso dhinac kasta oo ay ka jirtaba laakiin ay tahay iminka mashaariic horumarineed sidii loo samayn lahaa iyadoo aan laga tegayn inay baahi xoog leh ka jirta dalka dad fara badan waxay isweydiinayaan soomaaliya dhaqaalaha faraha badan ee loogu yabooho gaar ahaan dowladda soomaaliya meesha uu maro wasiirada dowladda soomaaliya gaar ahaan wasiirka maaliyadda dhowaan wuxuu sheegay in boqolkiiba laba iyo sagaashan lacagaha caalamka ka yimaada ee soomaaliya loogu yaboohay inaanay gacanta dowladda soo gelin marka taas micnaheedu ma waxa ay tahay in dowladda aan waxba lagu aamini karin oo musuq maasuq iyo waxyaabahaas laydinku tuhmayo maya run ahaantii maaha taas waxa weeyaan dhowr arrimood baa sabab u ah marka ugu horeysa waad ogtahay de dalkan burbur xooglaa ku dhacay shan iyo labaatan sano ayuu runtii wax badan ay ka ay ka kharibmeen iminka sanadahan ugu dambeysay ugu ugu dambeeyey waxa aad moodeysay in meelo badan laga hagaajinayay hadaynu oo mashaariic yani in dhaqaalaha meelo badan laga hagaajinayay gaar ahaan waxaa jira saddex qodob baa jira oo muhiima qodob waxa weeye qodobkan la yidhaahdo qaabka u n ka u shaqeyso oo ay yidhaahdaan waxa la yidhahdo direct execution ama sida tooska in loo maamulo wixii maaliyada iyo waxa la yidhahdo national execution oo ah inay cidda dalka dalku ay markaa maamusho kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo sagaashankii ayaa soomaaliya lagala noqday markii unisomtii koowaad ay ay ka ka baxaysay ayaa ayaa lagala noqday soomaaliya oo markaa wixii ka dambeeyey shan iyo sagaashankii waxay ahayd in direct execution lagu sameeyo marka mas-uuliyaddu may saareen xukuumadda laakiin waxay saaran tahay program managerka u n ka ka shaqeynaya ayay saaran tahay ama maxaa la yidhahdaa marka taas taas waa mid midda labaad dalalka e u da oo kalena waxay ama waxa jira waxaa jira waxa la yidhahda national authorizing officer ama yani ninka hay-adda dalka ee u qaabilsan saxeixa mashaariicda taas may jirin waxaa nasiib wanaaga imika sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka inay inay soo noqon doonto haddii aan laydmo oo shaqadeedii lagu jiro sidii mas-uuliyadda mashaariicda marka la saxeexayo ay ugu soo noqon lahayn ama dowladda soomaalidu ay soomaaliyeed ay iyadu ahaan lahayd tasaxeexda halka imika ay e u-da ka tahay ama officerka ka shaqeeya e u-du ka yahay mas-uulka sidoo kalena waxaan iyadana wadnaa in arrinkaa iyadana hawshaana loo wado xagga u n ta oo aan isku dayayno in laga saaro direct executionkii amase tooska loo maamulayay oo markaa national execution oo ay yeelato dowladdu waa labadaa qodob qodobka saddexaad aan doonaya inan inan inan iyadana aan halkan ka caddeeya waxa weye waxaan la yidhahda country systemka oo ta wasiirkuna ka hadlaya oo boqol kiiba sideed waxaan wixii macaawinaha ee maaliyadee lasoo mariya ay boqol kiiba sideed xagga soo maraa nidaamka ama ha noqon ama ha noqoto bangiga dhexe ama ha noqoto wasaaradda financeka marka ay boqolkiiba sideed ay soo maraan taa sanadka dambe waxaan iyadana insha allahu tacaala aan labada kun iyo lix iyo tobanka waxaan ku wadnaa in boqolkiiba labaatan la gaarsiin karayo markaa si istidraajiya ayay waxaan u socon doontaa maaha micnaheedu in in de laga aaminkan baxsan yahay horaa looga aaminkan baxsanaa laakiin imaka waxaad moodaa inay tartiib tartiib usoo noqonayso oy hawshu saa aan insha allahu tacaala labada kun iyo lix iyo tobanka aan u filayno inay wax badan iska bedelaan waa gartay arrimahan aad ka dhawaajisay oo dabcan maamulka maaliyadeed oo kale ay ka mid tahay duni fara badan oo horay u burburtay waxaa laga yaabaa in xataa haddii aanay awoodin ama dadkii u diyaarsanaa aqoontaas aanay lahayn inay dad kale soo kiraysan karaan oo khubaro kale ay ka shaqayn karto sidii loo horumarin lahaa gaar ahaan adeegyadaas la xiriira dhaqaalaha iyo iyo lacagaha marka ma isku daydeen in arrintaas aad tijaabisaan oo haddii soomaaliya hadda aanay weli gaarin heerkaas in dad kale aada la kaashataan run ahaantii de waabay jirtaa arrinkaasu waanu waanu ka shaqeeyaa waxaana jira arrangements baa la sameeya ama qaab cid kaloo saddexaad iyada mas-uuliyad ay eegto qaabka ugu socdaan marka taas hoys way socotaa midda labaad waxaa lagu caawiyey wasaaradda financeka iyo wasa iyo wasaarado badan oo dalka kamidaba dawladda kamidaba waxaa lagu caawiyey khubaro soomaaliya iyo kuwo kaloo ajnabiya labaduba ay la shaqeeyaan waana taata suurto gelisay imaka waxyaalahan aan kuu sharxayay